sharciga ku noqoshadiisa cutubka sagaalaad reer banu israa'iilow maqla maanta waa inaad webi urdun ka gudubtaan inaad gashaan oo hantidaan quluummo idinka waaweyn oo idinka sii xoog badan iyo magaalooyin waaweyn oo deyrkoodu samada ku tolan yahay oo dadkoodu yihiin dad waaweyn oo dhaadheer oo ah ree canaaq oo aad taqaannaan oo aad maqasheen in la yidhi bal yaa ree canaaq hor istaagi kara haddaba bal maanta ogaada in rabbiga ilaahiinna uu yahay kan hortiin gudbaya isagoo ah sida dab wax baabi'iya iyaga wuu baabi'in doonaa oo hortiinnuu ku soo ridi doonaa oo sidaasay u eryi doontaan oo aad haddiiba baabi'in doontaan siduu rabbigu idiin sheegay markii rabbiga ilaahiinna uu iyaga idinka hor eryo kadib qalbiga ha iska odhanina xaqnimadayada aawadeed ayaa rabbigu dalka noo keenay inaannu hantinno waayo rabbigu wuxuu qurumahaas idinkaga hor eryey waa sharkoodii aawadiis oo xaqnimadiinna iyo qumanaanta qalbigiinna midna kuma aydan hantiin dalkooda laakiinse rabbiga ilaahiinna ahu qurumahaas sharkoodii aawadiis ayuu idinka hor eryey iyo in rabbigu si adkeeya eraygii uu ugu dhaartay awowyaashiin oo ahaa ibraahim isxaaq ee yacquub haddaba ogaada inuusan rabbiga ilaahiinna uhu dalkan wanaagsan idiin siinayn inaad hantidaan xaqnimadiinna aawadeed waayo waxaad tihiin dad madax adag bal xusuusta oo ha iloobina si aad rabbiga ilaahiinna ah uga xanaajiseen markaad cidladii joogteen oo tan iyo maalintii aad dalkii masar ka soo baxdeen iyo ilamaa aad halkan timaadeen rabbigaad ku caasiyoobayseen oo weliba markaad xoreeb joogteenna rabbiga waad ka xanaajiseen markaasaa rabbigu idiin cadhooday oo wuxuu damcay inuu idin baabbi'iyo oo markaan buurta fuulay inaan soo helo looxyadii dhagaxa ahaa kuwaasoo ahaa looxyadii wuu ku qornaa axdigii rabbigu idinla dhigtay markaasaan buurta joogay afartan maalmood iyo afartan habeen oo intaasna baadna ma cunin biyana ma cabbin markaasaa rabbigu wuxuu ii soo dhiibay labadii loox oo dhagaxa ahayd oo lagu qoray fartii ilaah oo waxaa ku qorna kulli ereyadii uu rabbigu maalintii shirka idinkala hadlay dabka dhexdiisa isagoo buurta jooga afartan maalmood iyo afartan habeen kadib ayaa rabbigu ii soo siiyey labadii loox oo dhagaxa ahayd kuwaasoo ahaa looxyadii axdiga markaasaa rabbigu wuxuu igu yidhi kac oo halkan dhaqso uga deg waayo dadkii aad dalkii masar ka soo bixisay way iskharribeen oo haddiiba way ka leexdeen jidkii aan ku amray oo waxay samaysteen sanab la shubay oo weliba waxaa kaloo rabbigu igula hadlay oo igu yidhi anigu dadkan waan arkay oo bal eeg waa dad madax adag haddaba iska daa aan baabbi'iye oo aan magacooda samada hoosteeda ka tiree oo waxaan adiga kaa dhigi doonaa quruun iyaga ka xoog badan oo ka sii weyn markaasaan jeestay oo buurtii hoos uga degay oo buurtiina dab baa ka qaxmay oo labadii loox oo axdiguna waxay ku jireen labadayda gacmood oo adna wax baan fiiriyey oo waxaan arkay inaad ku dambaabteen rabbiga ilaahiinna ah oo waxaad samaysateen weyl dahab la shubay ah oo haddiiba gees baad uga leexateen jidkii rabbigu idinku amray markaasaan qaaday labadii loox oo labadaydii gacmood ayaan ka tuuray oo indhihiinna hortooda ku jejabiyey markaasaa rabbiga hortiisa ku dhacay oo joogay afartan maalmood iyo afartan habeen sidii markii hore oo aniga baadna ma cunin biyana ma cabbin maxaa yeelay sababtu waa dembigiinna aad dambaabteen oo dhan markaad samayseen wax rabbiga hortiisa shar ku ahaa oo aad isaga kaga xanaajiseen maxaa yeelay waan ka cabsaday cadhadii iyo xanaaqii kululaa oo rabbigu dhirfay oo uu damcay inuu idinku baabbi'iyo laakiinse rabbigu markaasna wuu imaqlay oo rabbigu haaruunna aad buu uga cadhooday oo wuxuu damcay inuu isaga baabi'iyo laakiinse anigu haaruunna isla markaasaan rabbigu u baryey markaasaan qaaday dembigiinnii ahaa weyshiyo aad samaysateen waanan gubay oo ku dul joogjoogsaday oo daqiijiyey ilaa ay sida boodhka oo kale noqotay oo boodhkiyadiina waxaan ku shubay durdurka buurta ka soo dega waxaad kaloo rabbiga ka cadhaysiiseen markaad tabceeraah joogteen iyo markaad masaah joogteen iyo markaad qibrood xatawaah joogteen oo markii rabbigu qaadeesh berneeca idinka diray oo uu idinku yidhi taga oo hantiya dalkan idin siiyey waad ku caasiyowdeen amarkii rabbiga ilaahiinna ah mana aydaan rumaysan codkiisana ma aydaan dhegaysan tan iyo maalintii aan idin bartay caasiyiin baad rabbiga ku ahaydeen oo sidaas daraaddeed ayaan rabbiga hortiisa ku dhacay oo afartan maalmood iyo afartan habeen ayaan hortiisa joogay maxaa yeelay rabbigaa yidhi iyagaan baabbi'inayaa markaasaan rabbigay baryey oo aan ku idhi sayidow ilaahow ha baabbi'in dadkan dhaxalkaaga ah oo aad weynaantaada ku soo furatay oo aad gacantaada xoogga badan dalkii masar kaga soo bixisay bal xusuuso addoommadaadii ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo ha fiirin dadkan madax adkaantooda ama xumaantooda amase dembigooda waaba intaasoo dadkii aad dalkooda naga soo bixisay yidhaahdaan rabbigu ma awoodin inuu iyaga geeyo dalkii uu u ballanqaaday oo nacaybkii uu iyagu u qabay aawadiis ayuu u bixiyey si uu cidlada ugu laayo laakiin iyagu waa dadkaadii oo dhaxalkaagii aad xooggaaga weyn iyo cududdaada fidsan ku soo bixisay